Inshaciyax cutubka sagaalaad habase ahaatee madow uma ahaan doono tii cidhiidhiga ku jirtay waagii hore wuxuu ka digay in la quursado dhulka sebulun iyo dhulka neftaali laakiinse waagii dambe wuxuu ka digay in la sharafo dhulka ah xagga jidka badda iyo webi urdun shiishadiisa iyo galiilii quruumaha ka mid ah dadkii ku socon jiray godcurka ayaa iftiin weyn arkay kuwii fadhiyi jiray dalka hooska dhimashada ahna iftiin baa u baxay adigu quruunta waad badisay oo farxaddoodiina waad sii kordhisay oo waxay hortaada ugu farxaan sida farxadda wakhtiga beeraha la goosto iyo sida niman buuli qaybsanaya ay u reereeyaan oo kale waayo xarqodkii ku cuslaa iyo hangoolkii garbaha lagaga dhufan jiray iyo ushii kii dulmi jiray ayaad jabisay sidii waagii reer midyaan waayo ninka hubka leh ee buuqa ku dhex jira hubkiisa oo dhan iyo dharka dhiigga miirana waa la gubi doonaa oo waxaa laga dhigi doonaa wax dabka lagu shido waayo waxaa inoo dhashay ilmo waxaa layna siiyey wiil oo boqornimadu garbihiisay saarmi doontaa oo magaciisana waxaa loo bixin doonaa kayabka leh iyo la taliye iyo ilaaha xoogga leh iyo aabbaha daa'imka ah iyo amiirka nabadda oo boqornimadiisa iyo nabaddu way badnaan doonaan dhammaadna uma laaxan doonaan carshiga daa'uud iyo boqortooyadiisa in la sii adkeeyo oo cadaalad iyo xaqnimo lagu sii haayo haatan iyo tan iyo weligeedba oo tan waxaa samayn doona khiirada rabbiga ciidamada sayidku wuxuu eray u soo diray dadka yacquub wuxuuna ku kordhacay dadka israa'iil oo waxaa garan doona dadka oo dhan xataa reer efraayim iyo kuwa samaariya degan oo kibirka iyo isla weynaanta qalbiga ku hadla iyagoo leh lebeennadii way soo dhaceen laakiinse annagu waxaannu ku dhisi doonnaa dhagaxyo la qoray geedihii darayga ahaa waa la jaray laakiinse waxaannu ku beddeli doonnaa geeda kadar ah haddaba sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu ku soo kicin doonaa kuwa reesin la col ah oo cadawayaashiisana waa isku soo wada ururin doonaa dhammaantood wuxuu reer suuriya ka soo kicin doonaa xagga bari reer falastiinna xagga galbeed oo waxay dadka israa'iil ku cuni doonaan affuran hase ahaatee carradiisa kama uu sii jeedin laakiinse gacantiisii weli way fidsan tahay laakiinse dadku uma ay soo noqon kii iyaga wax ku dhuftay mana ay doondoonin rabbiga ciidamada haddaba sidaas daraaddeed rabbigu maalin keliya ayuu dadka israa'iil ka jari doonaa madaxa iyo dabadaba iyo laanta iyo cawsdurkaba odayga iyo kan sharafta lahow waa madaxa oo nebiga dadka beenta barana waa dabada waayo dadkan hoggaamiyeyaashooda way qaldaan oo kuwa la hoggaamiyana way wada baaba'aan haddaba sidaas daraaddeed sayidku ku farxi maayo barbaradooda oo agoontooda iyo carmaladoodana oo naxariisan maayo waayo midkood kastaba waa cibaadalaawe iyo xumaanfale oo af kastana wuxuu ku hadlaa wax nacasnimo ah hase ahaatee cadhadiisa kama uu sii jeedin laakiinse gacantiisu weli way fidsan tahay waayo xumaantu waxay wax u gubtaa sida dabka oo kale oo waxay dam ka dhigtaa yamaarugga iyo qodxaanta oo jiiqda duudana way ololisaa oo waxaa kor ugu baxa daruur qiiq ah dhulku wuxuu la gubtay rabbiga ciidamada carradiisa oo dadkuna waxay yihiin sida wax dabka lagu shido oo ninna walaalkiis ma caymiyo xagga gacanta midig ayaa wax laga dhufsan doonaa waana la sii gaajoon doonaa xagga gacanta bidaxna wax baa laga cuni doonaa lamana dhergi doono oo midkood kastaba wuxuu cuni doonaa hilib gacantiisa reer manaaseex waxay cuni doonaan reer efraayim oo reer efraayimna waxay cuni doonaan reer manaaseex oo iyana dhammaantood waxay col ku ahaan doonaan reer yahuuda hase ahaatee caradii kama uu sii jeedin laakiinse gacantiisii weli way fidsan tahay